والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد
rikoor ba xaafadda ku ya waa laga seexan waaye miisgun bay ku tuurahayaan naftu ummadda u keen kuwa kurayda ahaa waa la qaban waa lagaa jebinhaya bisad baad kaysantay inaynu dooligiiyo jirka kaga qabato tuug bay noqoto oo shiishiimayda bay cunaysaa reerka deriska ay lahaayeen waa la dilhayaa kawa madaxa lagu dhufanhaya yacni waxaa weeyaan laa darara walaa diraar nidaamka haddaan lahayn wax soconaya ma jiraan labadaa qaybood baa loo qaybiyaa dhibka meesha ku jira laa darara walaa diraar ma isku midba oo darar iyo diraarku ma isku mid oo min baabi tawkiid dhib iyo isdhibid ma jirto laisku adkaynhaya miyaa mise laba macnoo kala duwan weeye khilaaf baa ka taagan asalna waxaa weeye fi alfaadi waladila altasiis la tawkiid in lafdiga hore u macno leeyahay kan dambana u macno leeyahay oo mu-akidaad aysan ahayn baa asala laa darara fi shariica alislaamiya walaa diraara min jihati almukalafiin dadka mukalaf inay isdhibaan lama ogolo sharciguna dhib ma laha macnahaasa loo badan yahay walcilmu cinda allah الحديث الثالث وثلاثون حديث صدن يصدحات البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث كأهوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس ضدك هذه لسين لها يعطى الناس ضدك هذه لسين بدعواهم وحي شيكتين وحلقوا سيني وحانا اسكال اسكا قاضو قرق انا على قاضو مكرفون كان لكع ميس كان على ارض قاضان كنري من والبوحوش تدلو لو ديبهايو ladacaa rijaalun rag waxay sheegan lahaayeen amwaala qowmin dad hantidood dad hantidood bay iska sheegan lahaayeen weligii ma shaqaysanin baabuurka anaa lahaan jiray anaa iskale war qaadaan ku nidhi maxkamad xukun maxaa jiray hebel baa sheegtay horta hebel ka sheegtay wax la weydiiye ma ah ma iska siibaa yani waa wa dimaa'ahum iyo dhiiggooday sheegan lahaayeen dhiiggooda ninkii shalay la dilay walaalkay buu ahaa magtiisa waan u fadhiyaa war walaalkaa ma ina hebel hebel baa maya walaalkay buu ahaa ree hebel hadda ka hor bay aabbahay dileen war aabbahaas kii badahu leqeen maaha gormaan dila bad baaba la tagtay intuu ka tahriibay boosaasu iyo meelaha ku dhintay maya aabbahay hebel baa dilay nin walba wuxuu sheegtay haddii la siin lahaa waa dhabaatay baa leh laakin albayinatu albayinata markhaati iyo caddayn waxaa laga rabaa cala almuddaci ninka wax sheeganaya waxbaa iga maqan nin baa laga dilay hanti baa laga qabaa dhiig baa laga galay ninka leh bayinaa laga rabaa walyamiina walaakina alyamiina dhaartuna waxay saaran tahay calaa man ankara ruuxii inkiray ninkuu yidhi ma qaba dhiiggaas ilan laabudda an takuuna dacwa dacwa saxiixa walaa dacwa mxuha bimajhuul shay majhuula lagaa yeeli maayo waxaa tidhi dhiig baa layga qaba yaa kaa qabaan hebel baa iga qabe hebelkii baan dhab leenahay aya caddee dhiig baa iga maqanay magtiisa hala isiiyo hata dhiiggii meel saar maya anigu dhiig baa iga maqana xoolihiisa magti baan u fadhiyaa lagaa dhegeysan maya taas waa lagu waqti lagaa laabudda an takuuna dacwa mucayana wa calaa mucayan waxaad sheegan waa inuu cad yahay ruuxaad ku sheeganna la og yahay marka waxaa tihi hanti baa iga maqan dhiig baa layga qabaa xoola layga dhacay yaa kaa dhacay yaa kaa qabay yaa kaa dilaa ku leenahay waa kana kadib bay hawshu soconaysa idan adiga wax sheegtay muddaci baa lagu yidhaha ninkii dhiigga lagu sheegtay ama hantida lagu sheegtayna asna muddaca caleyhi baa la waa ninkii wax lagu sheegtay walyamiina dhaartuna waxay saaran tahay calaa man duulkii ankara dacwada inkare ee yidhi maya waxaa ma qabo ninkaan ma dilin xoolaha ma dhicin ma arag ma urinin ninka taagan asna dhaar baa laga rabaa hada xadiidun xasan rawaahu albayhaqiyu fi sunan wagayruhu iyo keyrkii bayhaqi axmed bin xusein abu bakr albayhaqi ashaafici alimaam aljariil iyo keyrkii baa soo saaray hakadaa sidaasay ku wariyaan dhammayska tiran wa bacdu xadiidkan qayb ka midana fi saxiixayn bukhaari iyo muslim buu ku jiraa oo lafdiga saxiinka ku yimi waxaa weeye low yucطa الnaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaءa rijaali وamwaalahum walakina اlyamiina calى اlmudaca calayh walakina اlyamiina intaa basa way asagu kuma jirto marka laakina albayinata calى اlmudaci kuma jiro xadiidka saxiixinku lafdigan laakiin dhamayska tiran bayhaqi baa iska leh waxaana wanaagsanayd in xadiidka loo tiriyo asagoo dhammaystiran loo tiiriyo alimaam abubakr aismaaciili fi صaxiixihii wa mustakriji calaa jaamic cala albukhaari asagaa wariya xadidka asagoo dhammaystiran bayhaqina min ariiqihi buu ka wariyaa oo asaguu sii maraa lafdiga laakiin abubakr ismaaciil asagu wuxuu wataa walaakina albayinata cala aalibi walyamiina cala almatluub makhaati iyo caddayn waxaa laga rabaa aalibka bimacnaa ninka xaqa dalbanaya waxbaa iga maqan leh ee wax raadinaya dhaarna waxaa laga rabaa ninka matluubkii wax lagu sheeganayo baa laga rabaa xadiidka marka qadaaya fara badan oo nabigu uu xukumay baa u makhraati ah intaasoo qadiyad baa nabiga loo keenay ninka wax sheeganaya shaahidaaka aw yamiino hebelo ama makhraatiyaal baad keensan waxbaad sheeganaysaa ama asagaa kugu dhaaran warku waa kooban yahay marka xadiidku xadiid sugan oo saxiixa weye aslun fi saxiixayn lafdigan hadda inoo qoranna bayhaqi baa iskale iyo abubakar ismaaciil iyo keyrkood waana saxiix xadiidku shawaahid fara badanoo nebi maxamed tadbiiqiisa camaliga ayaa ku filan culimmaduna waa ku ijmaaceen macnaha uu xadiidku xambaarsan yahay oo ah ninkii wax sheegta dhiig iyo xoolo iyo wax kastoo dooniba ha noqdeene waxaa laga rabaa caddaynteeda inuu la yimaado hadduu caddayn waayo ninkii wax lagu sheeganaya baan leenahay ha u dhaaro ilaahay magaciisa ku dhaaro ayb xadiidkaasi marka macnihiisa gulli ahaan waa lagu ijmaacay laakiin bacdu alfuqahaa waalmuxadisiin ayaa jira oo ayagu xadiidka ka dhigay mutarid calaa aslihi wax kasta oo dhib ah ama dacwo ah ama dood ah ama gar ah ninkii wax sheegana caddayn baa laga rabaa ninkii wax lagu sheeganaya haddii ninkaa caddayn waayo makhraati baa waxaa laga rabaa dhaar baa laga rabaa abu xaniifa isagu sidaasu ku tegay xataa fi lqasaama xataa midda loo yaqaan dhaarmeydka tii loo yaqaan ama kontonleyda la odhan jiray ee iyadoo cagsiga ahayd oo ahayd mudaciga ayaa laga rabaa dhaar bayana waxaa laga rabaa muxuu ahaayey mudaca calayhiga cagsigaas iyadu ahayd oo waa sunno gooni ah oo gooni u timid way fi saxiixayn ku timid garanaysaa laakiin alimaamu albukhaari abu xaniifa a'ima min fuqahaa waxay ku tageen xadiidku waa sidiisaba la khasisi mahayo xataa qasaamada iyo kontonleydu dadka dhiigga sheegtay baynaan keena lena nin baa la iga dilay yaa ree hebel oo maxaa caddayn ah shaarhkiisa oo dhiig leh ayaa xaafadooda lagu dhex arkay markii aan ku soo baxay niman ree hebel aada moodo ayaa nyolo-oodii hadalkooda sii maqlahayay lows buu sheegay qariino waa bayna aan dhammaystiray waxaan leenahay waxaad sheeganaysaa in ree hebel dahaa caddayn baan kaa rabnaa laakin albayinata cala almudaci wey ilaa isagaa sheegtay ree hebel baan ninkiidaan dila xoolihii keena maana dila dhaarta hawshu saasay noqon bay dheh fii jamiici almasaa'il albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar laakiin jumhuurtu waxay u badan yihiin xadiidku saasuu ku soconhaya ilaa fii masaa'il mucayana minha alqasaama ka mid ah nas kastana qaabku u yimid baa loogu dhaqmahayaa halkaasay mareen waxay isku khilaafeen culummadu man huwa almudaci waman huwa almudaca caleyhi dhib wey ila nabigu hadda wuxuu yidhi makhraati waxaa laga rabaa mudaciga mudaca calayhigana dhaar baa laga rabaa laakiin mudacigow yaa tahay ilaan waxaan dhigi karaa anigaa anagaa mudaca calayhi adna maxaa dhihi aniga ah iyo see lagu kala baxaayo khilaaf badan baa ka taagan masalada iyada ah taxdiidka iyo tilmaanta go-an ee mudaci uu leeyahi mudacale ay kala leeyihiin waa masale khilaaf bayna salaf ra'yiga u qiimo badanna waxaa weeye mudacigu waa ninka hadduu aamuso iska tago aan waxba loo raacanayn mudaca calayhi waa ninka hadduu aamuso aan la daynaynin mihaaluhu gar baad tiri hebel baa wax iga qaba markaan qaadigii soo fadhiisanay oon wixii diyaarinay oon xafiiskii la furay baa tiri hawshu bes bay iga tahay qaadli waan ka noqda hawsha raalli ahaada qor iska tag baan kulena ilaan kulkay dhibka adaa waday soo ma adiga haddaad tiri hawshu waan ka baxay waa fasaxan tahay hada huwa almudaci mudaca calayhi waa ninka idaa sakata aan la daynaynin nin baa yidhi hanti baan hebel kule hebel baa xoole iga qaba asagii baa la yidhi warwar may anugu garta waan ka baxay waan joojiyey war waa joojiyey me xoolaha meel saar maxaad sideed u joojinaysaa waaba lagu haystaaye ninkaasi huwa almudaca calayh ninka idaa sakata wanfasala can ilqadiya aan la daynaynin ee mutaalabka ah inuu wax la yimaado ama isberi yeelo hada huwa almudaca calayh ninka asagu hadduu garta ka baxo ama uu insixaabo ama uu yidhah wixii waan ka noqday la daynaya waxba loo raacanaynin hada huwa almudaci war adaa dhibka waday oona soo lugeeyo oo dulan sheegan hayuu lahaa hebel baa wax iga qabay haddaad hawshii ka baxday ood iska cafiday soco khayr allah ku siiye maa cala almuxsina min sabiil marka faariqaas ayaa u qiimo badan in la yidhahdo taasaana u roon waxaa kaloo meesha ku jira albayina walaakina albayinata cala almudaci baa la yidhi albayinata cala almudaci bayinadu waa u waa ismu jins ama waa lafdi caam ah oo looga jeedo kullu maa yubayinu alxaqa wax kastoo xaqa caddeeyo weeye bayinadu ayib maa ji'tanaa bibayina bay nabiga ku yidhaahdeen maa ji'tanaa bibayina لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما هذه البينة رسول من الله رسولك بينة أه oo diintaa bayina ah shay kastoo wax caddeeya ayaa bayino looga jeedaa bayinada waxaa ka mid a makhraatiyaasha bayinada sharciga loogu talagalay iyo qadaha iyo axkaamta lagu kala saaro ma aha laba makhraati keliya waa shay kastoo wax caddaynaya qaadigu asagoo makhraatiba raadinin iyo dhaar midnaba hadduu intuu calaamaad iyo qaraa'in iyo xog u ogaayo howlo isku jacbir u ogaayo hebel inuu khaa'in yahay tuugna yahay wuxuu sheegana ay been tahay hadde waxaa weyaan maxaa socon maayo leanna waxa u caddaaday iyaas ibnu qura mucaawi ibnu qura ibnu iyaas ninkii taabiciga ee qiimaha badnaa ee qaadiga ahaa nin baa maalin laba nin baa isu timid oo gar isku haysta markaasuu yidhi hebel maalin dhoweyd buu beertiisa beertaytu igu yimid yuu jawaan masaga iga xaday ama intaasoo hanti oo khudaaru iga qaatay nin baa soo dacwooday kii kale wuxuu ihi beertiisa weligayna ma tegin mana aqaano meelay ku taallo allah allaba been buu sheegahaya war adiga makhaati keenshaa la cadday in ninka beerta intuu yimid xoola kaa dhacay qaadiyo marag ma hayo makhaati ma hayo qaadiyo hawsha waa waa ku adag tahay ninkana waa ooyahayaa xoolaa iga maqan buu leehay miskiin xooguu yara bakaarta la dhaafiyo marka nin caqli badan buu ahaa aabbihii baa u duceeyey aabbihii baa saxaabi ah markuu dhashay wiilku ayuu odaygu weliimo sameeyey caqiiqo walqal ama wanqal waxaat ama waqlalba waa la sheegaay yuu weliimo sameeyey soddon saxaabi buu u yeedhay weliimadii iyo caqiiqadeedii walqalkii wax ka cuneen saxaabadu markaasuu yihi saxaabay wiilkan yarkee dhashay soo kordhay igu duceeye ilahi baa u barya way u duceeyeen saxaabadu soddon saxaabi buu ahay markuu ay dhammeeyeen buu ihi anigaa waalidoo danqan haye anaa u ducayne aamiin ii dhahay idinku odayguu la kala baxay saxaabaduna aamiin baa u dhaheen waa loo aqbalay wuxuu ahaa min aclami annaasi fii zamaani wa aqdaahum nin laga samray buu ahaa qaadi la mahadiyey oo caalimnimadu u baxsatay waxayna waagi dambe taabiciintu muslimiintu dareemeen inay haleeshay ducadii iyo aamiintii saxaabada ku dhacday markuu qaadiga hawsha ku cagarintay wuxuu yihi waxaad yeelaysaa beertaadii xaggee ku taalla meel heblo ay ku taalla orod intaad tagto ula iiga soo burbuuri ninkanaan sii xisaabtamaynaay qaadiga axkaam kale iska galay ninkii waa tegey waxbuu qorqortay wuu tiigsaday wuxuu waxaan ku weydiiyey haddaba beerta ma gaadhin may weli ma gaadhin bu taqriiban tuug khaaina dhab buu siiyey tuug khaaina qabta leexada saara war xaqa iska bixi ilaa hadday muxuu yidhi beertaan ma arag ma orinin meelay ku taalla ma aqaano allahi ka alla qaadigu nin caqli badan wey orod muxuu intaad beertaskada ninkii dacwanaya miskiinkiibu intaad beerta ku noqoto oo bal ula iga soo gur ninka aan kaga shaqeeyo warkiisa asaga cadaan doone hawl kalu iska galay walaad wuxuu hawsha aad ilowsisay ma ogtahay dad ama isku soo taaganta asna attentionkiisa baa taagan dareenku waa taagan weligu iska kaajirahaya ruuxa waa marka wuxuu sameeyey mashaariic kale u galay qaadigi axkaam kale iyo masaa'il kale iyo fataawo kale iyo hawlo kale qadaayad kale xukumo mar uu cabaar la joogay bur waxaan ku weydiiyey ninku waa igu daahaye tolow hataa beerta ma gaadhin mise wuu sii socdaa ma gaadhin buri ma dhowo beertu waxaa caddaatay inuu yahay ninka yahaye khaa'intudu inuu yahay wuu qabtay xaqi buu ka soo saaray nin caqli badan buu ahaa haadihi bayina wey haadihi waa bayina looma baahna wax kale marba waxaa u yimid laba nin oo isku haysa sijaayado ninba wuxuu hi hebel baa sijaayadeeda iga xaday oo xalay baan wada ictikaafnay oo salaatuleil baan wada tukannay oo isku meel baan seexannay saaka markii loo baahday inaanba soo qabaysano oo lasoo yarnafisay meel hilaan tagnay sijaayadeeda baan meel dhigtay iyo callahayga waan soo qabaystay sijaayadeeda maba taallaba mid baa tiisi intii la xaday labay ahaayeene yuu kii tiisa laxay kan tiisi kasii xadhay asagu sijaad waa sijaadad buuri taadi ma maqan tahay adna tan ku habso asagii baa la wada yimid kan bayana ma hayo kana bayana ma hayo wuxuu qaadigu u fiirsa caqligiisa wuxuu yidhi adigu sijaayadaada ma ku seexan jirta haa waa ku seexan jiray midabkeeda muxuu ahaa sijaayad guduudan weeye baashun way guduudan tahay meesha taalla ee laisku haysto sijaayad guduudan bay ahayd waana tan waana ku seexan jiray war adigu sijaayadaada midabkeeda muxuu ahaa waa midab cagaaran bay ahayd midab guduudan bay ahayd waaba tan buur ma ku seexan jirta wax kalaba kuma seexday ba anugu soo qabta buu shanle ilka yar buurin xagga geeha lagu shanlay labadoodaba ninkii baa loo shanleeyey duf waxaa ka soo baxay guduudan busta guudan haddaad huwato oo tinan aad leedahay madaxaada waxbaa kaga hadhaaya mataa mise ma ah go-a aad huwato madaxaada tifkiisi iyo cawskiisi baa ku hadhaaya markan weliba hadda si fiican loo sameeyey warshaduhu dhalaaliyeen ma ahayn hadda hawshaas waaga waa garanaysa kii kalea loo shanleeyey ninka hore wuxuu ninkan wuxuu watay sijaarad cagaaran buu watay tiisii baa la xaday taydii bay ku haysta karax maya ma weeg cagaar ah balaaya kugu dhacday tan gudan baa le anugu kii kalea la qabtay waa loo shanleeyey waxay la soo garfeedhi waxay la soo baxday hee duf cagaaran kii wiil darada bannaanka orange ka tag warada sijaaradaada qaba orod maxaa salaam haadihi bayina nin aad u caqli badan buu ahaa maalinba wuxuu yimid isagoo gar qaadahaya waxaa u yimid haween baa le maqatyaal loogu keenay afar saddex dumaraa loo keenay markay tageen buu haween saddexda dumarka ah waa haween xijaaban oo indhaha min wax kaan laga arkaynin oo jilbaab diraacayna jiida wuxuu yidhi haweenay midna ilmay nuujinaysaa midna wuxuu yidhi waa gabadh yar oon weli la guursanin midda kale waxuu ku sheegay hadda ma xusuustay waa iska ilaaway ya ahay waa garoob garoob bay ahayd buu waxaa la yidhi qaadiyow see ku ogaatay adugu mareeraha xabadoo tagtaa maya ma tegine tan gabdhaha mid ka mida inayna dhowrto way xamiil laid buuri nafti baa haysay afar miya ay ahayd adugu meesha wuxuu way xamiila inay taarinaato oyna eegto gabadha waa gabadh yar oo bikaaro oon weyla guursan ragna aan aqoonin wey haweenayn markay hadlaysay meeshan tame ma aniga saasaan ogahay meeshan xabadka ah iyo naasiday taabanaysay buuri dareenkii iyo xishoodkii naasaha ku saabsanaa yaa ka dhintay oo ilmay nujisaa buuri ilmaa naaska jiida oo nuuga dumarku markay diyaar yihiin meelahan ma dhowaadaan ay laakiin markuu ilmo bil nuugahayo ama laba bilo ama sanad nuugahayo meeshan xalay noqonaysa xishoodka iyo dareenko dhan baa ka tagahaya bimacnaa inay taabat marka culays kuma hayso nin weyn baaba saaran nuugaye marka midna ilmay nuujinaysaa buu laano taabashada idoona hortaaga ay naasida taabanayso waa daliil inaysan wax khajil ah ka qabin oo ilmo uu meesha nuugahayo midi kale maxaa ku garata inay garoobta wayba fiirinaysay bu midda kale iyadu nawa waaweyn bayba indhaha noo dhiibatay islaam wax raadinayso oo rag doonayso rag taqaano way islaantan marka nin aad u caqli badan ba maal asagoo meel fadhiya wuxuu arkay derbigii masaajidka dhagax soo foodhacsan oo afkiisa uu qoyan yahay biyo ay ka tifqahayaan baxaasha kaluu fiiriyey jaajuuradii kaluu saa u eegay kanaa qoyan wuxuu ihi meeshan wax nool baa ku jira oo neefsanaya burus baa lasoo qaatay dhagax baa la fujiyay abeesaa dhex fadhida mas yar baa ku jira maxaa see ku gartaa la yidhi shayga waxa neefsada buu waxyaabaha neefsada neeftooda hadday derbi iyo meel kala qabato bukhaarka wax isku bedelaa buui biyo biyaa meesha ka imanaya adiga hadda hadaad ad u neefsanay sanka isqabato gacantu way qoyeysaa gacantu way qoyeysaa naqasan kaa baxay rudubu wata qoyaan buu wata qoyaankii markaad derbi kale soo celiyo biyuu isku bedelhayaa digsiga marka dabka la saara bukhaar ka baxaya hadduu daboolku soo celiyo muxuu noqdaa biyo nin marka wuxuu ah musiibo ah oo qadihiisa marar badan makhraatiyaal ooma baahan jirin asagaa iskugu fillaa waxaan oga jeednaa bayinadu waa kullu maa yubayin alxaqa makhraatiyaal basa ma ah laba makhraati makhraatiya dhaar qaraa'in wax kutusahay yakfi xilli kastoo la joogana qaraa'intu waa kordhaa bayinaadku waa kordhaan sawirra hadda la hayaa cood baa la hayaa d n a baa hadda la qaadaa raad baa la qaadi farahaadii baa intii lagaa taabtaa ruuxii mujrimka lasoo saari bayinaadku waa kullu maa yubayinu alxaqa waywadixu ma aha sida dadka qaarkeed u fahmeen laba maqraati labada maqraati waa meel bayina intaasaan xadiidka ka baxayn intaa ka badan ma xamileen الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان man ra'aa nabi maxamed walaan maqlay samictu rasuulka ilaahi baan maqlay sal alay slam yaquulu asagoo le man ra'aa ruuxii arkay alru'ya huna waa ru'ya basariya maxaa yeele hal mafcuul basay qaato kutusahaya man ra'aa minkum munkaran baa lagaga tegey midda cilmiyada waa taqaanaa waxay qadanaysay laba mafcuul bay qadanaysay ayib man ra'aa minkum munkaran minkum min almuslimiin ruuxii arka munkar waxay sharcigu ogolayn diinteenna ku xaaraana ilahay uusan raalli ka ahayn ninka arka falyugayirhu ha dooriye ha badelo biyadii gacantiisaa wax kaga qabta munkaraadku shantaad ula tegaysaa marka u horrayso hadaad awoodi karto oo nin dhiiran tahay waxaan wax ka qaban kara gacmahaad kaga qaban fain lam yastatic hadduu awoodi waayo oo markaa uusan gacan wax kaga qaban karin oo uu daciif yahay fabilisaani carabka ka dhawaaqahaya waxan waa xaaraan ma banaano hada laa yajuus waxan waa cisyaan ilaahay ka cabso waa hadlahaya fain lam yastatic hadduusan carabna awoodin afna uusan wax kaga qaban karin adinna warkiiba daa u yahay fabiqalbii qalbigu ka nacahaya munkarka qalbi see qalbigaad ka nacaysa waxan inuusan xaaraan yahay oo ilaahay ogolayn oo rabbi raalli ka ahayn oo ninkana khaldan yahaad aaminaysa waana koonaysa waad dhibsanaysa wadaalika qalbigoo laga naco ama laga dooriyey iyo adcafu aliimaani iimaan midka u liita ah iimaan iyo khayr la yimaado tijaaha almunkaraat munkaraadku waa in la dooriya gacan lagaga qabto raganimadu iyo iimaanka u xoog badan kaas wey carabka iyo afkaa ku xiga haddii la waayo waa inaad qalbiga ka kohoto shay munkara ood ogtahay inuu diin la'aan yahay haddaad qalbiga ka dhibsan weyda gaal baa tahay muslimatii waa inaad aaminto adcafu aliimaan waa meeshu u dambaysa adcaf baa laga cabiray adcaf min adcaf ma jiro haddii shayga munkarkaaid ogay wuxuu inuu munkar yahay oo diin la'aan yahay aad gacanta wax kaga qaban weydo cinda alqudra ama aad afka wax kaga qaban weydo cinda alqudra ama aad qalbiga ka nici weydo oo qalbigaada uu ku faraxsan yahay ad ogta wux inuu xaaraan yahay ood raalliba ku tahay oo mabsuud ku tahayba ama aadan kohanayninba kaafir baa tahay murtada muslimati taas war go-on wey lianna waxa u dambeeya ee ruux muslima qalbigiisa laga helo waa inuu waxa xun iyo macsida ee shar ka dhibsado wey inta u yarday haddii lagaa waayo waa kuu dhammaatay xadiidkii cabdullahi mascuud fii saxiix muslim baa taageeraya maa min nabiyin bacaahu allahu fii ummatin qabli ila kaana lahu min ummatii xawaariyuun wa asxaabun ya'khuduuna bisunnati ويقتدون بهديه ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون نبي الله محمد أمر يسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حديث أصلا عدوي nabig wuxu sal slam nabi kasta oo iga horreeyey oo ambiyada iga horreysay fara badnaa ah nabi kasta ilahay wuxuu siiyey dad khaas ah oo asxaab ah oo xer ah oo ciidan oo ku xidhan oo diintiisii sideeda u dabaqa sida saxaabadoo kale nimankan markay leedaan oo dhammaadaan nabiga ku dayan hayay ee diinta ka qadan hayay een bidixii midig midna aan ka maraynin markay leedaan oy dhammaadaan oo inqiraadaan dabar go-aan waxaa ku xigi tuug iyo mooryaan islaamka ku maxaabsata shuqul laga ku lahay maxay samayn yaquuluuna maa laa yafcaluun waxay ku maantao dhan ku adimahayn waxaysan samaynayn kanaan samayn waa ida caddayn waddankao dhan baan biyogelin laamin baan ka wada dhigi masaajidda wada nuurahayaan dadkao dhan baa israaci somaaliya ha noolaato hadhow marka la waxay waxbaba kama jiraan wixi been buu nagu harqiyey waa naseexiyey sidii wadaadkii reegodu in baadiya ilaahu macallihaylaan ma runtiiba macallihaylaan waa idinka sheekayaan filaya hadda ka hor nin waagi hore macalin ahaan jiray yaa waagi dambe siyaasad ku biiray doorashu markuu u olan yahay macalinkii macalin haylaan baa layahay nin yaqaano waagu macalinka ha yaqaana yaa soo maray asagoo meel taagan oo khudbayn hayo oo ummaddii la hadlayo shacabkii iyo doorta leh kanaan samayn oo lo-dan daaweyn oo waraan idiin samayn oo beerihii baan waxayn oo kana waxoo dhan waad kala seexanaysa reemihii dambe rafasan la arki maayo nin walba meeshiisa ku dhergahaya baabuurka ninkaasi meeshiisa ugu keenhaya wuu dhegaysta ninkii reemiga caraabaha ay xoogoo sonkorta iyo caleenta watay sii socday wuu dhegaystay wixiiba u bogay khudbuu sugi karana ma oo qorxda baa ka dhacaysa waa nin socoto ah ninku wuxuu sheegaya wax laga tegi karana ma aha intuu iska dhaqaaqay ilaahay waa adaa naga ogey macalla hilaan ma runtiiba iska dhaqaaqay macalla hilaan wuxuu sheegay ma runtiiba laba garanhaya haad yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan samaynaynin bay ummadda ku akhriyey wayafcaluuna maa laa yu'maruun waxaan loo dirsan oon la amrin oon diin ahayn bay san kaa gelinayaan war diintana way ka carari diin la'aanna sanka kaa gelin waa kuwa hadda fadhiya jabuuti oo kale shayaadiinta haaulaai almurtaduun dastuur baa loo fadhiyaa bilo iyo sanadyo intaasoo malyan iyo intaasoo kharis lagu bixinaya markaas ayuuna feersalla kuwa xayeysiinba oy idaacadihii qaadaad dhigahayaan war kitaabka ilaahay soo dejiyey walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilm idankii alla soo dejiyey subxaanahu wa tacaala ee ku dhaqman la yidhi ee ninkan ummadda ku dhaqin la gaalaysiiyey baa meesha yaalla sunnadii baa ku qoofalan culummadeenna iyo awliyadii cilmigoodii iyo tafsiirkoodii baa saaran dariiqi jeexanoy saxaaba qaadeen oo nabigu qaaday oo taabiciin qaaday oo a'immatu salafi saalix qaadeen oo iska haywey ah oon exit iyo meel laga baxa midnaba aan lahayn oo toosan baaba yaalla maxaad ka noogu lugaynaysaan muxuu ahaayey riifalkan iyo ragaadkan maxaad noogu jebinaysaan waa lagu lugayn intii kan lagu garab mariyo baa mid kale caasha lagu gelinhayaa dastuurka soomaaliya loo dejinaya ninka xayeysiiya waa murtad ninka idaacadiisa ka faafiyana murtad weeye ninka ka qayb qaatana waa gaal xalaalu dami walmaal islaamta waa ka furan tahay gabadh muslimiin looma guurin kara meeshu ku dhintana waddan islam laguma xamaali karo soomaaliya laguma xamaali karo waa in la geeyo sayberia iyo la geeyo weye muxuu netanyahu loo geeyo iyo shayaadiin gaala loo geeyo weye dastuurkaas la wado ee soomaaliya loo soo wado ninka asagoo og wuxuu yahay ka qayb qaata qayb qaadadka intuu doon hala ekaada waa kaafir murtada wey soomaaliya warka waa inay fahamto wey gaalnimo la dejinhayo iyo diin la-aan la agaasimahayo ninka asagoo oo ka qayb qaata haba yaraatee waa kaafirun biijmaci salafi saalix murtad weeye muranna masalada ma laha waa in lagu baraadhogo hawshaa waa in la iska ilaaliyo qolyo wadaadaa wax ka dejin baa leh abwaanaha nairobi laga kaxiyo soomaaliyeed maxaa eray bixintay fiirinhayaan tarfac tirid iyo erey halbeega cilmiyeed bay toosinhayaan mar gaalnima noo toosinaysaa aad toositaba gaal baa tahay saa u toositaba ku gaaloobaysa aad ka qayb qaadataba bal markaad nairobi ka dhaqaaqaysaad go'aansatay hawsha inaad ka qayb qaataad gaalta go-aan qaadka aad ka go-aan qaadatay inaad ka qayb qaadato dastuurka iyo gaalnimada dejinteeda iyo naashnaashkeeda baad ku gaaloobi muslimiintu waxay yidhahdeen waman cazama an yakfura bacda sharin kafara bilxaal kafara fi lxaal ninkii go-aansada bil kadib inuu gaaloobo hadduu gaal yahay warka salafka sidaas wey waxaa tiri hadda iska joog muslim shabaab iyo balaaya meeshan joog ku cunahaya bil kadib markaad nairobi tagto ayr iskaba gaaloob masaajidka adoo ku jira haddaad go-aankaa gaadhay inaad bil kadib gaalowdo markaad nairobi tagto xilligaasaad gaal tahay murtata leanna wax xunbaad go-aansatay casmi baad la timid hawlaha waa inaad la iskaga ilaaliyo masalatu dasaatiir musiibo wey xadiidkan usoo noqdo su-aalla kama ogoli cashirka wadaad baa farta taagahaya almuhim wayafcaluuna maa laa yu'maruun faman jaahadahum biyadihi fa waa mu'minna wey ninkii gacantiisa oola taga nimankaas mu'min weeye bimacnaa munkarkaa dooriya ayagana kula dagaalama jihaad bay u baahan yihin nimankaas faman jaahadahum biyadihi fa huwa mu'min hawlihii cabdullaahi yuusuf iyo kuwa nuurcadde iyo hebelka caligeedi iyo shariifku iyo faroole iyo muxuu aha siilaanyo iyo iisheeg ina ilaygi shalay la doortay shaydaanka murtadka murtadka ogaadeen kulli nimankaasoo dhan waa in gacan loola tago waxay wadaan la baabi'iyo nidaamkooda la dumiyo hada huwa alwaajib fi ddiin haddii la awoodi karo haddaan la awoodi karin afkan ka dhawaaqayna haddaan xataa dhawaaqi gabno oo meeshan kamaandha la'aan iyo baasabor la'aan layo laisxidhayo bangaan laisgeynayana qalbigan ka nacayna mata mise maaha sidaas wey hawsha waxbaa laisku qarin waxba yaan laisku qarin garowe muxuu aha xafiiska uu faroo la fadhiista xafiiska kasoo horjeeda waxaa iskale safaarada etoobiya iskale mid ogaadinoo ree isaaqaa fadhiya oo malisan usoo dirsadaa fadhiya go-aan kama hawlaha harti ma xukumi karo faroole iyo qadiyad ma jirta waxba kama qaban kara asagoon la soo tashanin gaalkan ogaadeyna kara fadhiya aan la soo tashanin maxay gaalkaas gaalkii weynaa ee xukumay baa soo diray maca salaama lixdan mitir ee ku yaalla muqdisho gudaheeda adisabaa laga xukumaa jigjigana adisabaa laga kulligood halkaas laga xukumaa siilaanyo hadda markuu yidhi gaalnimada waan ogolay laakiin nidaamka iyo maamulka waxaan u magacaabaya niman wax garanhaya oo shahaadooyinla iyo dakaatira iyo basasorre iyo waxbaan magacaabahayaa wuxuu yidhi malazana argixiso wey wax kale ma wad gaalnimada kale lasoo wataa waa laisla ogyahay dimuqraadiyada waa gaalnimo waa lasoo wataa wax o dhan waa la wada socdaa laakiin keliya waxaa laisku haystaa gaalada an meesha aan keensaday ee ii shaqaynaysay ee reer somalilan ahayd u daa meesha waxba ka bedeli karta wuxuu maadaama meelaha yurub aan soo marmaray niman xoguba fahmi kara oo gaalnimada xataa suuq geyn kara oo wixii ummadda ka gadi kara oo reer magaala aqoona leh mid gaalnimo ha noqotay waa meesha keensanaya waa argixisa le waa la cadaadinhaya ilaa usdiba waa labada haya idan go-aanka etoobiya waxaa weeye khilaala khamsiina caaman inay muqdisho ay ka soo galaan baarlamaan adisaba laga doorto warku waa intaas muqdisho iyo koonfur inay noqoto gobol sida kilifaaf oo kale ah baarlamaan uu ka soo baxo adisababa loo fadhiisto federal alxukuuma alfederaaliya ethoobiya al muxuu ahay alshaamil alcaama alkabiira baa ma taymisan maa qalbigu marnaba kaa dhici maayo inaad shayga xun ee sharka ama macsiyada qalbiga aad ka nacdo waa waajibun fii kulli xaal cala alcaajizi waalqawiyi waajib buu ku yahay maxaa qalbigaaga kugu haysta inaad waxaan qalbiga ka kohto ma cid ogaan kartaa jirta alla ka ahayn maya qalbigu inaad ka nacdo way haddii qalbi nacayb nacayb lagaa waayo adna waa tegaysaa hadde shayga munkarka in gacanta lagu zuuliyo haddii la awoodi karo nabiga ummadda u bilaabay maalin maalmaha fi saxiix maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabi sal slam gurigiisii meel duleel ah ama baqba waxaa tiradaba nin baa isha soo saaray oo yidhi bal waxa gudaha ku jira haweenka iyo aada firiisa nabigu madiil buu qaatay baal madiil oo dheer oo toori ahaan oo falliiq ah oo bir ah buu nabigu intuu qaatayba aaya ku beegay ish inuu ish karidu rabaa markuu nabigu isha ku dhoweeyey oo juq ah wadaha ka siisa waa cararay waa arkay nabigu wuxuu hadduusan caran lahayn labada indhood baan ka soo ridi lahaa leannahu wamaa maxay waa takhyiiru lmunkari bilyad indhahan shayaadiinta ee cawraadka muslimaanta u galaaya waa in lasoo tuuro ma istaahilaan idan munkarku waa saas bal sayidina cali waxay la gaadhay sida ay cabdirasaaq iyo khayrkii ay wariyeen maalin maalmaha ka mid a waxaa loo keenay nin nin dilay iyo nin u qabtay iyo nin daawanay nin baa toori iska gooyey nin buu ku cajsay kii baa ka cararay kubaa ka hoyin oo dhab u siiyey wuu soo gaadhay oo degalku ka riday wuu dilay dhuuntu ku dhuftay nin kale halkaa iska daawanaya sida riwaayada soo socoto cali baa khilaafadiisii qadiyada loo keenay wuxuu ninka ninka dilay qisaas wey leexda hala saar hala qisaaso haddii aysan diye iyo ma qaadanayni muxuu ahaaye dadkii iska lahaa qisaas ninkii asagu qabtay ee xabisay ninkii baxsan lahaa u qabtay ilaa qiyaami saaca waa xarig buri ilaa uu dhimanaya xarig halkaas ku jiraya cafis ma laha tiir ha lagu xidho xabsi ha la geliyo yowmiyan xabad rooti koob biyaha ha la siiyo xataa yamuut halkaas ku jiraya ila ninkan dilay oo qabtay ilaa u dhintay asna waan xidhaynaa ilaa u dhinto iga cali waa hawl culus wey ninkii daawan hayey ee dhowr hayey ninka muslimka u hiilin waayey labada indhood fag buuh fag buu ka siiyey ruux muslima oo madluuma oo lagu xadgudbay oo daawanaysay labada indhood hala tuuraba labada indhood baa laga soo bixiyey labada indhood fag kana xabsi ilaa qiyaami saaca kana qisaas dulmiga noocaasa waa in wax laga yidhaahdo haddii kale waxaa astaashaan in badanoo idinka idin kamid a indhaha ee in laiska soo tuuro ayib wax kale hadaad awoodi weydeen dadka qadiyadiinni iyo diintiinni iyo dadnimadiinni iyo qarankiinni iyo islaamnimadiinni difaaca haya faraha ka qaada haddii waxba aanayda tarayn gobonnimo keliya waxaa nagu hadhay wiilasha yararkii qoriga la liicaya al-shabaab liyaday iyo wixii la halmaalay ee jaada baa soomaaliya ka soo haray wixii kale mid axmaar raacay mid gaala u galay mid wiil mukaanbaa iska raacay iyo mid mxuu ahay kukuuyo ah ayib iyo mid muxuu noqo anigu canadian man baan ahay british man baan ahay ku hayo duurkaba galay iyo iska tegey qadiyad iyo gobonnimo iyo dadnimo iyo cadow iyo dulan iyo dulli iyo gumaysi in la iska difaaco nimankaasay ku hadhay ma tahay masama bema isu sheegaynaa inta ayada ah ilaahay ha noo daayo allah ha noo kordhiyo faraha laga qaadaan khayr iyo wanaag la taraynin waxaa dhib ah inaad british maanna tahay iyo canadian maan tahay xaggana aan muslimkii mujaahidka usan kaa baxsanayn inaadan ceebtaada iyo waxaad dhex fadhay iyo boosnirada ku jirto ee intaa uu kaa soo jeeda aan arkaynin ninka bannaanka taagan ee xayaayuganna ee mujaahidka saliimkana aad adi kor saaran tahay waxaa weeyaan soomaaliya haddi caqli leedahay waxaa lai sheegay oday boqoyadii hore fajiistayaasha soomaalida soomaalida rogay ka mid ah oo aminkama nool maraykanka jooga waxba hadda magaciisa sheegi maaye yaa asagoo meel maqaaxi ah fadhiya oo koob shaacaba hayaa mid kuray oo soomaalida kuweeda waalan ah ayaa nimankan mujaahidiinta wax ka sheegay koobkii shacba ku shuba oday odaygu waa oday calmaani ah oo shaytaana wey wadaadna maba arki karaba waxaa layihi hebelow maxaad ku dishay wiilka oo shacba ugu shubta wejigiisa wuxuu ihi waxaan soomaali karaamaday lahayd baa nimanka maanta difaacaya waxay dooriba ha noqdeen ninka wax ka sheeg waa dilhayaabu axmaara intay timid oo masaajidana ku xarxaartay oo saldhigi milatariya soomaliya timid oo gaashaandhig ka talisay oo waxay doonto samaysay baan wax yac dhaha la waayay oo ayaga mooyeen wax dhiidhiya oo yidhahdaa nama hawshaa yeeli mayna keligood baan hayaa buuri aniguna lixdan sana lagi tababar waddanka inaan difaaco oon qarankeed ilaaliyo inta anugu aan gabay nimankii qabanhaya maanta ninkii wax ka sheego koob shaame ee torri baa taqaana bu yacni xunbaa weli ku dambeeya wadaniyad xataa ma laha damiir iyo qowmiyad ma laha shakhsiyad ma laha waa waxba yahay ruuxu maanta joogaay badankood diin bay u danqanaynin dal u danqan mahayaan muslim madluuma u danqan mahayaan qoys iyo gabdho iyo muslimiin la baabanaya u danqan maayo wuxuu ka danqanaya keliya asaga shilinkiisa iyo dheeftiisa wax ku noolanayo waa dhoweyd baa wadaad noo yimid halkan la yidhaha sheekh cabdalla faysal waa garanaysaan bay ila tahay nin muslima yimid oo fiisa la soo siiyey dhowr beri buu joogay nairobi xadaarad buu jejeediyey kuwan kenyaatiga ku kacoo qabtay waa kay nafta u keereen muslimiin baa ka dhidhiyo oo ka mudaaharo dulmiga lagu haysta sheekha ka dhidhiyey wadaadda adkaysan waayey maadaama ganacsigooda uu khatar galhayo day muslimiinta kenya isku dhacaan muxuu ahaaye shacabka sawaaxiliga ay istaabtaan markaas la tegi mahaya dee buusiye iyo laga shaqaysan mahayo bambaasi iyo muxuu ahaaye iisheeg kijaabi iyo kijaadhe iyo lamaan muxuu sheeg meelihii muxuu ahaaye naarog iyo yaanyuuka la tegi maayo waddooyinka o dhan baa go-ahay hawlihii aan wadno oo dhan baa cakrin maayo maadaama ganacsiga uu dhaawac gaarhayo waa inaan dhana wadaadkan loo mudaaharaadin joojiya miyaa taqaanaan takfiir weeye war takfiirku soo xataa hadduu yahay takfiir waa been iyo kidbi iyo iftiraa weeye xataa hadduu takfiir yahay nin muslim oo ahlulqibla ma yahay mise maaha oo laakiin khaldan haa gaal baaba ku dhegan oo nuugahayo o cunahayo oo qabiray ma gaalada iyo iyagaa kuu siman asagaa kuu siman markaan annagu keligeenna waa isriixayna hebel waa mubtadic iyo hebel waa sunni annagaa isriixayna laakiin markay gaalo timaado iyo wixii islaan sheeganayay soo laba kala baab ma ah yani caqli ma jiro cilmi iskaba daayi shilinkaasaa kuu muuqda busineskaa wixii dhaawaca keenhaya waa weerarhaya waa dhib jira weeye kismaayo waxaa ku dagaalamay shabaab iyo jaaladarood harti iyo absamo dhinaca ee shabaab oy soomaali kale la socotay baa ku dagaalamay wadaadihii waxaa la hawshan qiimeeya waxay dhaheen alqaatil waa maqtuulu fi nnaar kulligood khaam raam naarta wada gelhaya wartaas waa siyaasadee dadkaani labadan kooxood mid ka khaldan sheega shabaab baa khaldan miya haa islaamkaa laga qabta dhaha nimanka shabaabda kismaayo ku dagaalama iyagaa khaldan waana tuhumadaa laga qabta caddeeya ummadda u sharca aanu gurmanay aysan ka ahayn jaaladaarood iyo wadaadaha la socda meel saara oo waxaad tirahdaan axmed madow iyo kooxdihiisu iyo daaroodka la safan kulli waa khaldan yihiin dhaalimiin way hala qabto maya waxaa dhaheen khaam raam ahlu naar anigaa lay cadaadiyey anugu waxaa dhi ima caddo waxaa nimankan xukumkooda reer jaaladaaroodna warbay sheegaan gar quruxsan bay sheegahayaan shabaabkuna mid ayna quruxsan bay sheegahayaan kanna garla kanna garle hawshii gartii hawiyey oo kalaan qaadahayaayo caydiidna jidle calina gar la yidhahdeen calimahaad iyo heshiisyaa la yidhi iyo caydiid duqay hawiya intii la keeno kooxa hawsha way fiiriyeen caydiid waa nin soo dagaalamoo daarood kala gaabiyo xuduudda jirsiyo madheera ka tuuray iyo baled xaaway midna ku shubay muxuuha kenya ku shubay nin mujaahidoo bala ka dhacda wey duqyadaa qiimayntoodana ka hadlaynaa ma garatay mixnaatul islaam kama hadlaayo calimahadina waa nin lasoo doortay meelaha laga keenay jabuuti ay reer yurub wataan oo xooguu lasna carabtu taageertay oo ictiraaf duwali u haystaa ninkana bastoole iyo aakihiisa ka soo horeeya uu soomaali ku maamulhaya marka waxay dhaheen calina gar leh caydiidna jid leh hawsha waa xidhan tahay aniga waxaa idhi hawshan kismaayo ka dhacday warkeedu ima caddo waan ka warsugi ilaahay caddaanayso daalimkuna bannaanku u soo bixi doonaa madluumkuna bannaanku iman doonaa way socotay way socotay axmed madow gaalo u galay say u socotay axmed madow kooxiisii ogaadeen kenya iyo etoobiya u kala galeen kitaabka tirmida dhexdiisaan ku sheegay inuu daalim tugayo murtad ah ummaddan laga qabto yacni weligaa ummadda lama lugooyo wax hadduu kuu caddaano u sheeg ha barbarin hadduu caddaan weyna ka gaabso nimankii shalay difaacayee lahaa axmed mid waa saxan iyo kooxdiisu alqaatil maqtulu fi naar kham raam adisadu hadda joogo saaladii hubbu soo qadanay waa la ogya may ka hadlaan ma yimid fiicantiin waxay yidhaahdeen absabe waxay yidhahdeen axmed xaggee aaday adisaba xaggee maray intuu garhkii guduudsaday nin bele ka dhacday weeye haliyey oon cabsanini oo bokoorad qaatay buu shabaabka dhex maray baya bokool buu maray etoobiyasaa u galay yacni ilaahay iska in laga cabsaday muxuu ahaaye beenta xataa laga sariigan maayo ma ninka intuu meeshan maray oo kenya dhex qaaday dheera ka gale dowlo laga gudbiyey ee cid kastaba og tahay maya haliyey weeye muqaamir baa la yidhahdaa dhoobley buu ka baxay uu dhex maray bu-aaluu maray baydhabo iyo halkaasuu ka booday goley buu galay aniga hadda ogaadeen ima khusaysa waxay khusay wadaadihii shalay difaacahayay warkiisa hadda waa caddaaday maxaa sugaysaa
asaga iska daaya kuwa ka daran oo kasii horeeyey baba la difaacaya ciyaada bilah muhimaddu waxaa weeye shayga xaqa ah gargaar ha loo noqdo kunuu ansaar allah kunuu ansaar allah qur-aanku waa ku taqanan bay la tahay ilaahay diinkiisa waa in loo gargaaro qabyaalada iyo qoyska iyo faara qabiilka baktiga ah waa in la iska daayo alxadiiثu khaamis wahalaaثuun soo kuma daraadi mise intaasaan ku daayaa inta balan ku dayna soonku intuu dhammaan imaan kitabka dhamaynaa insha allahu tacala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا هايس حسدنا لا تتحاسدوا تادي كوبات بأسكا قوان مركيان ليس حسد حاسدكونا منهجا أي هذا لقاها الله أيوه waa inaad ruuxa muslimka walaalkaa nicmada iyo naalada adduun ama aakhire uu gaadhay aad ku xasado bimacnaa in asaga alla ka soo wareejiyo oo adiga lagugu soo shubo asaguna uu meella-aan dhaco aad tamanidooda rajayso wey haddii laakiin ilaahay subxaana wa tacala aad u barida asaguna inuu nicmadaasi haysto adigana uu ku siiyo taa mid la mid ah qibtaa loo yaqaana iyo kamasho wax dhiba ma laha middaasi walaa tanaajashuu haisfallisina fallisaaduna waa in badeecadii suuqiya seeda la keenay adoon doonayn inaad iibsato inaad sicirkeeda kordhisa wey intaas anaa ku daray intaasaan idhi marka kadibna markay hawsha cuslaato aad ka siibato si markaa mushtarigii aan xaaladda la soconin aad ugu kadiso taasi ma bannaano bacdu ahlicilmina najashku waxay ku fasireen macno kaas ka caamsan oo ah alkhish waalkhadiica fi lmuyuucaat waalmucaamalaat macnaha marka caamka ah ayaa xoog badan marka najashku khaaska ahaana ee fallisaada loo yaqaanana waa qaybkaa ka mid ah walaa tabaaqaduu haisnicino hasu caroonina bimacnaa caradu waxaa weeyaan iyo xasadkuba waa shay khariisi oo tabiici oo basharka ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala waxaase la diidanya waxaa weeye in aad dhaqan geliso caradii aahaarteeda iyo tamaarteeda aad dhaqan gelisaa la diidan yahay ama xasadkii uu kaa soo ifbaxo sidaa darteed xasadku intuu afkaada ka soo baxahayo ama aad ku hadlayso ama aad samaynayso falkii dembi lagaaga qori maayo dembi lagaaga qori maayo lakiin maalinkaad ku dhaqaaqdo way kugu dhammaatay idaa xasadtum falaa tabqu xadiidkii ahaa baana caddeeyey haddaad xasad idinku yimaado waa iska cudur khariisa ah weeye ha xadgudbina xadgudubkuna waa in wixii uu kaa soo baxo oo afkaadii laga dareemo iyo qaabdhaqankaadii buqdiguna waa sidoo haddii nacayb iyo kohsi uu ku galo waxba yaan lagaa dareemin oo intaad qabiri karta celi walaa tadaabaruu dabada ha isku jeedinina bimacnaa ha isgoynina hijraan iyo musaarama iyo muqaaaca ka fogaada asbaabta keeni kartao dhanna ka fogaada walaa yabic yuusan iibinin bacdukum barkiin calaa bayci bacdin bar kale beyciisa ku dulfallisin yani nin baayica baad aragto badeeca haysto xoolo haysto waxyaaba bagaasha haysto nin mushtari aad dul taagan oo raba inuu ka iibsado taaba adigo hala soo ordin wey badeecadaadii hadhihin aniga tayda fiiri anaa timirtaydaa ka fiican caanaygaa ka wanaagsan bal tayda eeg ukaada ha kala baxeen asagu markay kala dhammaadaan kadib adugu meesha imow shiruhuna waa sidoo kale inay isgarab ordaan qolyaha mushtariinta ah ama baayiciinta intuba laba ogolo maxaa yeele cadaawad bay keenaysa iyo isnacayb bay dhalinaysaa taasi wa kuunuu ahaada cibaad allah yaa cibaad allah addoommihii ilaahayow ikhwaanan walaala ahaada ikhwaanku asalkiisu waa dadka walaalaha laakiin bihayri nasab bikhayri nasab ku walaaloobay ayaa la yidhahdaa muxuu ahaayey xilfiga iyo dhaqanka iyo waxyaabaha noocaasa iyo wada joogga iyo suxbada iyo dadka ku walaaloobaa asal la yidhahdaa ikhwaduna waxaa la yidhahdaa waa dadka wada dhashay ee iskooyo isku aabbada ah ee nasabka wadaaga sidaa darteed buu qur-aanku ikhwa ka cabira inama almu'minuuna ikhwa ikhwaan lama dhihin qur-aanka marka lama maxaa yeelay nasabka diineed baa ka qiimo badan nasabka qoys ama qabiil almuslimu ruuxa muslimka akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo kuma xadgudbo walaa yakhduluhu uma hiilin waayo garab ogliidid iyo garabka bixid kuma sameeyo hadduu walaalkaa muslim yahay muslimka hadduu walaalkaa yahay walaalkaa inaad u hiliso unsur akhaaka daaliman aw madluuman wa calaa daahirihi weeye bimacnaa calaa daahiri wuxuu ku yahay fii curfi shaaric ninka walaalkaa muslimka hadduu daalim yahayna waad qaban haddii uu madluum yahay waad u helin waa un labadaas ama u hilo ama qabo wey walaalkaaga muslimka ama u hili ama qabo bimacnaa hadduu gardaran yahay waynu qabanayna haddii laga gardaran yahay waynu u helinaynaa walaa yakhduluhu markaas ma hoojiyo bimacnaa ooma hiilin waayo wax adduunka maanta ka taagan weeye walaa yakdibuhu ma beeniyo umana been sheego halkaa dhegaysanaya oo waxaad sheegay run u qaadanhaya inaad been ku daldasho ood balaayo ka buuxiso waa dhib intiisa leeg waa halkaa muslima ah ee ku dhegaysanaya ee dhegta kuu raariciyey ee ku jecel dhegtiisa wax wasakha oo nacfi lahayn ha ka buuxinine ka fiirso hawshaas weeye walaa yaxqiruhu ma xaqiro ma quursado ma yeso ama markaasi muxuu ahaayey ma daraabo haddii kenya haddii la joogo daraabidaa ku badane attaqwa haahuna ruuxa inaad quursato ama darrawdo ama aad liiddo waxay keenaysaa inaad kala dhimataan mar hadduu daname hebel inaad markaa liidayso oo agtiisa waba aad waxba ka ahayn uu dareemo oo uu ku necab yahay ama uu ku yasa annaga am adg maxaad ahayd warus cuqdad buu qaada waa buuxsamhaya taasi weligeed marka inaysan ka bixin baa laga yaabaa waagi dambana baqyi iyo isdilba ay gaadho attaqwa haahuna nabigu attaqwa haahuna meesha wuxuu u keenay muhiim jiddan wey dawaahirta in lagu kadsoomo ma aha ruux miskiina oo iska dalluunsan oo iska rifrifan baa laga yaabaa cinda allahi subxaanahu wa tacaala inuu cadiim ku yahay marka madaahirta iyo muuqaalada adduunka iyo dadka waxa ka muuqanaya ama filoweyna ama an sha'ni ah waxba ha ku qaybinina weeye cabsida ilaahay baa subxaanahu wa tacaala garanhaye halkaynay ku jirtaa asal ka timaadaa wey laa yanduru allahu ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum xadiidkii fi saxiix aad garanaysaan ilaahay subxaanahu maalkiinna iyo qaabkiinna iyo sha'nigiinna iyo heykelkiinna iyo hay-addaada ilaahay eegi mahaye waxa ku qiimaysan tahay qalbigaada waxa ku duminaa ama iimaana ama kufri ah ama acmaasha ka soo ifbaxa jawaarixdaada iyo xubnahaada wa yushiiru nabigu wuxuu ishaarahayey ilaa sadrihi laabtiisuu ishaarahayey alaaa maraatin saddex goor buuna ishaaray wuxuuna nabigu ku ishaaroo yidhi bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaah wuxuu ku ishaaray attaqwa haahuna attaqwa haahuna ishaaradu waa taqwada iskale kelimadan dambe waa kelimo kacaysa wey attaqwa haahuna cabsidu halkay ka timaada waa asalka motoorka wax ka yimaadaan baa loo jeedaa ayadoo lama arki karo taqwada qalbiga ku jirta allumaa daacan karee laakiin innagu waxayna xukumaa daahirka ruuxa muslimkaa waxa ka muuqdee wanaaga baynu kula dhaqmaynaa hadduu gaal yahayna waxa ka muuqdaynu kula dhaqmaynaa laba gooraba samaan iyo xumaanba waxayna xukuma ruuxa waxa ka muuqda asagoo ay gaalnimo iyo darre iyo muxuu ahay dhaqan xumo ay ka muuqatay hebel waa wanaagsan yahay maxaa jira qalbigiisa iimaan baa ka buuxa waxayna qalbiga qushigiisa asagay u taalla annaga nama qusayso maxaa ka muuqda asaga waxaa ka muuqda xumaan iyo lidnaan waa xun yahay waxaa ka muuqda wanaag iyo khayr iyo dhaqankiisii iyo qaabdhaqankiisa waa wanaagsan yahan leenahay hadduu nin yidhaahdo maya qalbigiisa urug iyo ruujimaa ka buxday iyo mariid baa dhex fadhiya waa munaafiq weyn waa gaal ka dhegaysan mayno waxaan leenahay been baad seentay inii lam umar an unaqiba can quluubi innaas noo keen ninkaa falcad oo daahira qowlan aw ficlan markuu ku dhaco gaalnimo ah ama islaamnimo ah xukunkeeda buu qaadanhaya cumar qaacidada qiimaha badnay fi saxi albukhaari wahayri wuxuu yidhi xilliguu nabigu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka qaarkood waxyi baa lagaga warrami jiray oo iimaankooda lagu sheegi jiray oo nifaaqooda lagaga xog warrami jiray waxyigi waa go'ay nebi maxamedna ilaahay baa qaatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadday sidaa tahay la socdaba nin walba wixii nooga muuqda baanu kula dhaqmaynaa ninkay xumaan nooga muuqato xumaan baan kula dhaqmaynaa wain qaala ina sariiratahu xasana xataa hadduu ku andacoodo ku calaacalo war qalbiga iyo alaab baa ku jirta iyo macdan iyo malab baa dhex yaalla ka dhegaysan maynabu hadduu ay xumaan kasamaan ka muuqatana samaantaasaan kula dhaqmaynaa wain kaana sariiratahu sayi'a qalbigiisu haba hallaysnaado oo ha kharibnaado oo nifaaqa ka buuxo bimacnaa muuqaalka ayaa ku xukuma bixasbi imri'in min ashari ruux waxaa shar kaga filan ay bikaaf yakfi imra'a muslima min ashari wey kaafi lmar'i lmuslim min ashar waxaa ku filan an yaxqira akhaahu lmuslima inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah inaad quursato oo liiddo ayaa kuugu filan muxuu ahaayey yaa dembi kuugu filan taxqiirku lama ogolo nin walba miisaankiisa inaad dhigta laakiin taxqiir ma ah nin walba miisaankuu leeyahay inaad siiso oo ninka waayeelka qaab u ixtiraamto oo wiilka yar aad qaab ola dhaqanto oo dumarka aad si gooni ola dhaqanto oo culummada iyo dalabada wax baranaysa aad qaab gooni u agaasinto taa taxqiir lama yidhaahdo inzulu naasa manaasilahum walikulli darajaatu mima camilu nin walba derajadiisii in la siiyo iyadu taxqiir ma ah ee waxaa laga hadlaya waa xadgudub baksiga iyo alkibru baطru اlxaq wagamdu الnaas taasaa la diidan yahay an yaxqira akhaahu lmuslim haddaad walaalkaaga muslimka xaqdarra ku xaqirto ilahay wuxuu kugu sallidi adna wax ku xaqira wax la og yahay wey waa arrin taallo wey wadaadihii xoogow jilib culaskii soomaaliyeed ee culammadii waaweynaa inay jihadaan baa laga waayey kadib markii jihaadka laga waayey haddana waxay usoo dhigteen kuwii jihaadahaya inay iska lalaadiyaan oo jahale iyo niman degdegahay iyo niman waalan iyo kuwa aan miir lahayn iyo xikmad darre iyo ay ku tilmaamaan kuwii raba iyagoona alla ku salliday eber dhulkaa lagu jiida waaweynkaoo galgalama dhulka yeelaad arkaysa wiil yar baa derderay maxaa keenay horaan baa la kala dadaali waayey ninka waayeelkii jaleecusna xadkiisii buu dhaafay ninka yarna haddee markuu arkay in lagu xadgudbahayo asaguna shantaa kugu daray maca asalaama shan baa saartay toban buu ku saarahaya leannu adiga ka cuslaabay ee ka weynaa haddaad garan weyday nin walba inaad miisaankiisa dhigto oodan xadgudbin ninkii yaraa warkiiba jooji soomaalida waxay yidhahdaan meelay tincas ka durdurisay aarankii maxaad moodaa geelu markuu gaalabka dheelmanhaya ama uu fulahaya iyo markuu mxuu aha ceelashaya ka kaco meelaha malkooyinka markuu meelaha godka ka dhaadhacayo geela yarar baa orda oo badboodo bogbacleeya hasha weyn ee duqda ma dhaqaaqay curadda ah hadday laakiin curadda iyo geeli weynaa qawaaraha uu badboodo oo u tunto aaranka maxaad moodaa madaxu ku istaagahaya waa qaalmarogataynhaya marka waxaa wey baashayaan xadkeeda la dhaafin kullu lmuslim muslim kasta dhammaantii cala almuslimi xaraamun xaraam buu ka yahay kullu lmuslimi waxay wadaaduu sheegaan nuxaadda ah kullu looma idaafeeyo ilaa macrifa bay yidhahdaanoo nakira loo idaafeeyo kullu shayin haalikun oo kala la rabaa waa in shay iyo wixii la halmaalay ee shay nakira ah loo idaafeeyey laakiin hadda meesha waxaa yaalla kulli oo loo idaafeeyey ilaa macrifa oo almuslim ah ayib qaacidaday marka ay ku qorteen meelaha qolyaha nuxaadu ah tan nebi maxamed baa ka xoog badan salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka loo joojin maayo kullu lmuslimi way bannaan tahay in loo idaafeeyo ilaa nakiratin wahuwa alashhar waalaqlab wakadalika naadiran in loo idaafeeyo ilaa macrifana waa sawaabiya fasiix weeye kullu lmuslimi muslim kasta dhammaantii cala almuslimi muslimka kale xaraamun xaraam buu ka yahay kullu muslim waa mubtadi xaraamunna waa khabarkii intan dambe waa ka bedelaysa damhubaa xaaraanka ah wa maaluhubaa xaaraanka ah wa cirduhu intaa dambe bedel weeye damuhu dam dhiiggiisa alla kaa xaaraam yeela oo dhiiggiisu wax kuu bannaan ma aha ilaa bidaliilin sharciy wa maaluhu maalkiisa alla kaa xarimay in si sharciga lagu bannaysta mooye wa cirduhu sharaftiisa iyo magaciisa iyo sumcaddiisa iyo ahalkiisa iyo reerkiisa iyo nasabkiisa soo geli cirdigu waa shay kasta oo ruux uu ka danqado haddi wax laga sheego islaanta haddi wax laga sheegay way shalay kaa noqonaysa aabbahaa baa la duray dadnimadiisii iyo akhyaarnimadiisii tala bay kaa noqonaysa adigii baa wax lagaa sheegay dadnimadaada waad kala baxaysaa ninka asaga shay kastoo ruuxa haddii wax laga sheego uu ka xanuunsanayo oo xagga abtirkiisa iyo qaraabadiisa khuseeya iyo asaga sharaftiisa ayaa cid layadaa rawaahu muslim baa xadiidkan soo saaray xadiid aad u qiimo badan weeye laba kun shan boqol lixdan iyo afar buu muslim ku soo saaraa qawaacidda uu xadiidku sheegay waa in markaasi lagu dhaqmo oo ruuxa muslimka inuu dhaqangeliyo oo isku dayo had iyo goorba waxaa nabigu ka digay baycu lbacdi cala alaakhar ataxqiir altakdiib altakhdiib tanaajush waxaasoo dhan ba waxaa weeyaan waa wasaa'il iyo qaabo ka qayb qaadan kara in muslimiinta ay kala go-aan ama isku dhacaan ay kala dhintaan nabigu wuxuu ka digay xasadka maxaa yeele xaasidku waa nin dhiban weeye idaa xasadtum falaa tabquu waidaa danantum falaa tuxaqiquu waidaa taطayartum fadluu calaa rabbikum tawakaluu haddaad wax baasaysataan oo tiraada muxuu ahay meeshan hebel saaka waxaa iga soo warbaxay iskoronyo iyo tookafeere iyo bacow iyo qumay baan saaka arko adduunku socon maayo ha u joojine waa dhaqaaqaysa ree magaalku maogtahay waad argteen dukaamaha waxay ku xidhaan dhalaba muxuu ahaye biyo badeed bay ka lalaadiyaan dukaamaha waxaad arkaysaa qolyo sabuul weyn oo sabuul gelle ee ka lalaadsay ree baya bokool iyo ree koonfureedka ku badan yihiin waxaad arkaysaa muxuu aha sabuul gelle iyo mid yaryary mid kala oo kun goroyo baad arkaysa oo lalaadaad arkaysa waxaaso dhan waxay dheheen qumayga iyo bacawga markuu aroorta soo galo dukaanka ishiisu meesha ha ku dhacdo marka ha ku urursatay dheh xoolihii kale iyo hantida ha badbaado waxyaaba badanoo noocaasaa jira ayib talaada muxuu ahay saa lama yeelo iyo jamca muxuu ah rag iyo geel midna lama sanceeyo iyo bisha ka dambaysa mawliid xoola maala lama bixiyo iyo howlo badan baa jiro qawaacid lagu dhaqmo qawaacid tatayur wa tashaa'um la yihahdo ayaa jira aad u fara badan waxaaso dhan wuxuu haddii aad wax kugu yimaado famdu ku socda ha u joojinina haddaad u joojiso shirkaad ku dhacaysa asbaabtan iyo maqaadirta ilaahay baa wadoo maamulahaye haddaad un kale ama bini aadam kale ama jin kale aad tirada waxbuu samayn karaa bikayri idni min allah adaa shirka dhex fadhiya wa idaa xasadtum falaa tabqu haddaad xasad ku dhacdaanna oo dareentaanna ha xadgudbin oo iisan kaa muuqanin waxaa ku xigtay oo nabigu sheegay sal slam wa idaa danantum falaa tuxaqiqu haddaad wax malaysaan hebel amuu saa yahay ama san yahay malaa ku soo galay malihii dhab ha ka dhigan noogu dhaaran sidaas weeye maxaa jira miyaanaaba garanhayaba haddee see ku garanaysa miyaad ka maqashay miyaad arkaysay ma nin iqa oo lagu kalsan yahay kuu soo tabiyey wasaa'il ihbaat walidaana waa la yaqaanaa ninkan maxaad ku xukuntay may anaa kuu garanhaya danigiisii iyo malihiisii xaqiiquu ka dhigaya xadgudub wey waxaaso dhan lama ogolo ruuxa muslimka xaqiisa waa in la dhowro alxadiiث الsaadis والثaلaaثuun can abi hurayraةa radي الlahu tacaalى canhu can الnabiyi qaal man nafasa ruuxii ka fayda ama ka neefiya nafasadana waa min atanfiis wahuwa tafriij waa in ruuxa wax ka faydo ruuxu marka nabarka uu ku taagan yahay kodol ba haysa naqaskaa ku dhegan nin fallaadh laga siibay ama gamuun laga bixiyey siisiiba u neefsanhaya lanna culayska iyo daqdiga ku saaran ayaa naqsigaba kugu xidhahay nin markaasay firfircoonba ma tihid nashaad ma lihid fahmad oo dhan baa kaa maqan dunis baa ku saaran waad dhegdhacaysaa marka laakiin lagaa siibo oo xoogo kurbadii lagaa faydo neef baa kaa soo boodi haah baad leedahay si adood biyo meel qabow lagu geeyo oo gubanhayay baad nasanaysa man nafasa saasaa looga cabiray man nafasa ruuxii ka fayda ama ka neefiya can mu'minin ruux mu'mina kurbatan kodol iyo kurbo ku taagan oo min kurab dunya adduunyada kurbooyinkeeda iyo shidooyinkeeda badan ah nafasa allahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa kurbatan kurbuu ka fayda iyo shido alkurbatu iyo shida walmashaqa masaa'ibta kugu dhacday weeye waxay doona ha noqotay oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinka qiyaama kurbooyinkeeda ah kurbooyinka qiyaame ee waaweyn ee dadka ku daran waa maalin adag weeye ayib maalinka ayada ilaahay subxaana wa tacala kaa faydahaya waman yasara ruuxii u fududeeya calaa mucsirin mid sabool ah deyn baad ku lahayd waxaa tihi deyntii isagoo girgiriir ku yimid bishaan aan ballansanayn sheekho wax ma hayo kan weeye islaam baa igu xanuunsatay ilmaa dhakhtar iga galay anigii baa lugta ka haaday wixii baa dhan baa isla jaamgaroobay baddi baa xidhan meelihii wax laga helayo dhan baa eberkii ah haddee sheekhow maxaan samaynaa waxaa tihi gorbaan ballansanayn saddex maalmood kadib bil baa lagugu daray waa nafisahaya yasara calaa mucsirin ama qaybbaa baad ka dhintayba muddada baad u dheeraysay waxbaad ka goysay waabaad ku cafiday waman yasara calaa mucsirin yasara allahu ilahay baa u fududeeya calayhi dushiisa fi dunya waalaakhira adduunya aakhira waa lagu sahlaya ganacsigaadii maalkaadii dhaqankaadi oo dhanba waa la fududayn miskiin rafaadsanaa ood maalin ka khafiifisay ama aada caawisay oo duceeyey ama farxay baa kaaga socotaa xisaabta min allahi baa lagaa noolaysanhaya adaa maxaa yahe masaakiintii makhluuqaadka qaybo ka mida u danqado u naxariista idan marka hadduu ruuxu mucsir yahay asagu in la sugo waa waajiba wain kaana duu cusra fanadir ilaa maysara deynta duyuunta ribada wadaadbaa ku khaas yeelay sidaa laakiin raajixa ah waa caam fii jamiici duyuun bo dhan bay aayaddu caam ku tahay lianna alcibrata bicumuumi lafdi la bikhusuus sabab si kastaba noqotee in hadduu mucsir iyo sabool iyo deynta us iska bixin karin in la sugo waa waajib asagu ayib si wanaagsana loo sugo oon la dhibin haddiise laakiin uu yahay nin tanaad ah oo hanti gacanta ku haya oo mumaail oo ummadda warwareejinhaya xoog baa looga qaaday xarigna waa la geyn haddii u wax bixin waayo marka taysiirka laga hadlaayo kii qur-aanku sheegay ma ahee waa ku ka dheeraad ah fanadira ilaa maysara waa sugiddi ilaa wax ka helaayo tan waxaa loo jeedaa waxbaad ka dhintay ayib waad u fududaysay ayadoo dhan baad ka cafiday ayib wixii uu kaa qaaday amaad ku lahayd buu waayey wax lamid ah ama ka raqisan baa iskaba keenba waman satara ruuxii astura musliman ay cawrata muslimin ruux muslima ceebtii ruuxii astura satarahu allahu fi dunya waalaakhira muslimiintu waa laba qaybood wa bitafsiila saddex qaybood weeye laba qaybood markaan leenahay waxaad odhan kartaa ruuxa muslimka ah laba mid un weeye in nin xumaanta lagu yaqaano uu yaho faasiq oo faajir oo kabacad ah oo mushtahir ah bilmacaasi walaathaam walfujuur ninka asagu la asturi mahayo ummaddaa looga digi sharkisaa la dilaacin faajir weeye laa yubaali wuxuu qasanaya aan danka lahayn xaaraantii darrada ku xaragoonhaya kuwa kaftamhaya wanaag iyo ilbaxnimada moodahaya ka asagu kaarkiisaa la gubahaya kay dhaheen selafku laa xurmata likiibati faasiqin ama laa kiibata lifaasiq kay yidhahdaan oo kale wey ka asagu waa u dhammaatay iyo muslim mastuur ah bimacnaa aan lagu arag wax ceeb ah wax dembi iyo macsiyo iyo fisqi laguma yaqaan laakiin maalin buu sakatiyo waa kufay kuftinta ayadaa waa loo cafinhaya aa la asuri ninkan maxaa yahe nin dhaqan xume lagu yaqaana ma ahayn ma khaldamo waa ilaahay hadduu kufay soomaalida waxay tahay cidaan alla ahaynba ushu waa ka dhacdaa bimacnaa waxay u jeedaan ilaahay mooye cid cid kasta waa khaldantaa wey idan marka ruuxii haddii wanaag lagu yaqaanay iyo salaax wax macsiyana hadda kor aan lagu ogeyn marka ayada ah waxaa weeye ninkaa waa la asturaya qur-aanku kuwfacshirida iyo ishaacat lfaaxisho qur-aanku in badan uu ka hadlayna waa noocaas waa ninka aan wax macsiya lagu ogay in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu aayadaha noocaasa oo dhan waxay khuseeyaan muslimka aan wax macsiya iyo dembi hadda kahor aan lagu ogeyn laakiin maalin sakatiye oo kufay ninkaa marka u horaysa waa lacafiya hafwadaas iyo zalladaa iyo sambirixadaas waa loo daynhayaa